السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sharaf bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo munaasabadan runtii qiimaha weyn ee ay soo qaban qaabisay hay-adda ifraax foundation runtii wax badan ma doonayo inaan hay-adda uga noqdo waayo intii idinku filan waa laidinka sheegay waa hay-ad cardun ah ee gabdho soomaaliyeed oo yaryar ay u istaageen isla markaasna heshay runtii aqoonsiga ugu weyn oo caalami ah waxaa laga yaabaa in badan oo idinka idinka mida inna ogeyn ama waaba loo sheegay oo hortay waa ifraax waxay ku guulaysatay biladda human rightska ama xuquuqda bini aadanka ee africa waxay la tartantay konton iyo dhowr wadan oo afrikaan ah oo burbur ku dhicin oo dhaqaalo ahaan xafiisyadoodu muddo dhisnaayeen hay-adahoodu muddo soo shaqaynayeen waxayna ka noqotay biladda iyagoo muddo kooban oo sanad ka yar shaqaynaysay hay-adaasi inay ku guulaysato taas waxay muujinaysaa waxay muujinaysaa runtii in dadaalkeeda iyo dedicationkeeda runtii iyo level of commitmentiga ay leedahay inuu aada iyo aada u sarreeyo waxaan leenahay waa ognahay caqabadaha dhinac walba leh security leh resourceko yar leh muxuu ahaa facilitieska oo aada u yar transportationka oo aada u xun waddankii oo dhan oo aan isku socodkiisu uusan u saamaxayn iyadoo waxaasoo caqabadaha ay jiraan isla markaasna weliba ay gabar tahay haddii ay guushaas gaartay waxaan aaminsanahay sanadka dambena inay noqon doonto caalami hadda waa africa laakiin sanadka dambena waxay noqon doontaa insha allahu bilada abaalmarin oo caalami inay ku guulaysato marka dadaalkaaga sii wad hana ka caajisin insha allah taxadiyaadka iyo challengeska aad la kulmaysidna u dulqaado oo waxaan dhihi lahaa ka dhexbax insha allah sida ay sheegtay wasiiradeenni xildhibaanadeenna mudan khadiijo diriye wax badan ayay ka sheegtay maalintan qiimaha ay leedahay maalinta xuquuqda bini aadanka qiimaha ay leedahay wax badan bay ka sheegtay shuruucdii iyo legal frameworkii ay lahaydna wax badan bay nooga sheegtay kuma noqonayo aada iyo aada u mahadsantahay wasiiraddu runtii waxay sheegtay wax badan oo xataa aniga qaarkood ay iga qarsoonaayeen haddaan usoo noqdo waddankeena xuquuqda bini aadanka waxaa lagu tilmaamaa wadamada ugu xadgudubka badan inuu ka mid yahay marunba mudeenba waa macno kale laakiin ribood kasta oo soo baxa waxaana lagu tiriyaa wadamada ugu musuqmaasuqa badan corruptionka badan iyo wadamada ugu xadgudubka badan xuquuqda bini aadanka shalay waxay ahayd maalintii loo asteeyey caalamka maalinta la dagaalanka musuq maasuqa maantana waxaa weeye maalinta loo asteeyey caalamka maalinta xuquuqda bini aadanka labadoodaba way isgalaan maxaa yeelay hadduu musuq maasuq ku dhammaado xuquuqda bini aadankuna wax badan baa laga qabanaya way saamaynayaan bacdamaa marka waddankeenna uu ku jiro mar walba the highest level oo corruptionka iyo iyo xuquuqda bini aadanka ah waxaan u malaynayaa inay noo taallo shaqo fara badan oo aan rabno inaan wax badan ka qabano shaqadaasi ma hay-adaha dowladda keliya qabanaya mise waa shaqo laga wada rabo ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogto inay samayso waa shaqo noo wada taallaan aaminsanahay una hal hay-adna qaban karin dal ajnabi ah oo na caawiyana ay qaban karin hay-ad ajnabi oo na caawisana ayna qaban karin waa howl u wada taalla dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo xukuumadooda inay si wada jira ay isaga kaashadaan waxaa tusaale noogu filan gabar yar oo weliba waddankeedai ku korin wadan qurbaa ku kortay wax ku baratay oo soomaaliyeed oo da-da soddon ka yar ayaa dadaalkan keligeed muujisay waxaad u malaynaysaa haddaan annaga dhan iskaashanno dowlad iyo shacabba waxaa ka soo bixi kara i think wax badan baan qaban karnaa ee waana usoo jeedin marka waxaan leeyahay hawshaas waa hawl noo wada taaleen aan aan aan aan aan aan sida ay tahay waxooga qabanno insha allah Ee, runtii marka laga hadlayo xuquuqda bini aadamka maxaan ka qabanay oo horumar ah maxaase taxadiyaada ama challenges oo jira hadda caqabadaha weli dhiman wax badan baa noo dhiman wax aan wax ka qabanayna way jiraan runtii Ee, waa howl buu u baxay ee, generaal bashiir oo ah taliyaha ciidanka asluubka muddo kooban ayuu xabsiga joogay taliska joogay Ee, xabsiyada soomaaliya noloshoodu siday ahayd iyo sida qofka bini aadamka dambi waa geli karaa xarigu sidiisaba qofka la xiro ma aha in xaq xuquuqdiisii bini aadamii lagu xadgudbo xarig waa sharci waa lagu xiri karaa dembi baad geli kartaa tuhum baa lagu xiri karaa laakiin waxaa muhiim ah meesha laga eegayo halbeeg waxa weeye xarigaagii sharci ma loo maray markii lagu xiray kadibna xuquuqdii aad lahayd oo qaanuunku siiyey aase bini aadamnimo ma heshay xabsiyadeenna waan ognahay wax badan inay ka kharibnaayeen ee, nolosha hoyga caafimaadka ee, muxuu ahaa isha waxbarashadii u baahnaa wax walba wuu ka baabasanaa taas waay marka qofku qofkii dil geystay xataa iyo qofkaan geysanba waa la xiraya laakiin markii la xiro sharcigii ma la waafajiyey waay. taas way meesha marka u baahan in la xaliyo runtii waxaan aaminsanahay inay wax badan ka qabsoomeen muddadii koobnaa oo xabsiyada uu joogay ee, generaalku xuquuqda bini aadamka iyo horumarka uu ka sameeyey ee, waadna ogaan kartaan Ee, xuquuqda bini aadamka hay-adaha ku xadgudba oo ugu badan waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahdaa waa booliska iyo nabad sugidda sida la yidhaahdo Ee, ee, xarig sharci darro ay sameeyaan ee, dadkii muddo iska haystaan jirdil baa la sameeyaa ee, muxuu ahaa waxaasoo dhan baa lagu eedeyaa laakiin ma dhanba waxaan idiin sheegayaa ee, policyga dowladdeena special xafiiskan waa zero tolerance zero tolerance of tarja jirdil qof bini aadana dembigu doona ha galo korkiisa laguma xadgudbi karo waa wax aan la qaadan karin waana waxaan la aqbali karin meelaha qaar weli waxbaa ka jira eh, xadgudubyo kale oo ah muddadii qaanuunka uu baneeyey iyo qaanuunka uu tilmaamay qofka ma hayaan mise ka badan bay hayaan maxkamaddii ma horgeeyeen muddadii loogu talagalay waxaasoo dhan waa laga yaabaa inay xadgudubyo weli ka jiraan walow aan wax badan ka saxnay especially qaybta booliska maanta waax dhan oo ka tirsan xafiiska xeraalinta oo ilaa shan xeraaliye ah ayaa waxay u qaabilsan yihiin oo keliya inay kormeeraan xabsiyada saldhigyada nabad sugidda oo ay ilaaliyaan in xadgudub ay samaynayaan hay-adahaas qofkii meesha uu ku xiran yahay fiiriyaan noloshiisay fiiriyaan musqulahay xataa galaan ila jirdila bay fiirinayaan muddadii afartan iyo sideed saacadood ee loogu talagalay in lagu geeyo maxkamadda ma la geeyay fiiriyaan waxaasoo dhan bay kontroolaan marka waxaan odhan karaa ma jiraan boqolkiiba boqol wax badan baase ka qabsoomay waxaana rajaynayaa inta hartayna inay wax badan ay qabsoomi doonaan oo iyadoo weliba ay challenges fara badan ay jiraan mushkilada ugu badan waxay ku dhacdaa haweenka xadgudubyada ugu badan ee waddankeena ka dhaca waxay ugu dhacaan haweenka Ee, haweenka markaan leeyahay ma- ma qof weyn iyo qof yarba way ku jirtaa Ee, oo wax xanuun badan runtii in ee, dhaqankeenu sida uu yahay waayo dhaqankeenu wuxuu ku salaysan yahay gabar inaan lagu xadgudbi karin erey xun xataa inaan la ohan karin iska dhaaf jirkeedoo lagu xadgudbi karin Ee, ma aha wax u baahan xataa wakti dheer iyo taariikh hore waa wax hadda taagan anigu waxaan goobjoogu ahaa gabar ari la joogtay oo reer baadiye ah oo nin duurkaas intuu ku arkay damcay inuu kursado garaarkii baa ka furtay bas wax kale ma gaarsiinin waa ka carartay garaarkaa ka furtay toddobiyo toban nin baa ku dhimatay gabadhaas garaarka laga furay darteed yacni sida ay xadgudub lama taabtaan ay u tahay gabadha soomaaliyeed dhaqankeenna ayaan sheegaya in si khalada loo fi- loo fasiro oo la yidhaahdo eh, xuquuqdii gabdhaha ayaa lagu xadgudbaa oo